جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecel nahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga andulus أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee barnaamijka raadraaca toddobaadka caawa aan idinkugu soo xulnay insha allah idinkuna aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a ciidamada mujaahidiinta oo toddobaadkan weeraray labada saldhig ee ugu waaweyn loogana arrimiyo saliibiyiinta ku soo duulay dalkan muslimka ee soomaaliya sidee ayay howlgalladaas u dhaceen iyo faahfaahinnadii ugu dambeeyey ayaad caawa maqli doontaan kooxaha burcadda koonfur afrikaanka ah oo aan weli ka daalin dilka dadka soomaalida ah ee dalkooda ku soo qulqulaya iyo toddobaadkii tegey oo loo diiwaangeliyey mid ka mida kuwii ugu dhiig daadashada badnaa barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud oo kaalin ka qaadatay dibudhiska markaskii ugu weynaa ee haweenka muslimaadka ah ee degmada galhareeri ay wax ku baran jireen waxaan caawa idiin haynaa munaasabaddii xarigga looga jarayey markaskaasi mid ka mid ah jufooyinka beesha jararweyne oo caleemo saaratay nabadoon beesha ku hoggaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka xaflad ballaaran oo arrimahaasi daaran ayaan idiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo mu'asasada azallaaqa oo soo saartay muuqaal xiise badan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka البلوى بالتسليم كاسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا waa hagaag waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha saddexaad ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhanka kalena ku beegan lixda bisha sagaalaad ee sannadka laba kun labaatan iyo afar ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa toddobaadkan weeraray labada saldhig ee ugu waaweyn islamarkaana looga arrimiyo saliibiyiinta ku soo duulay dalkan muslimka ah ee soomaaliya kuwaas oo kale ah xalaneh iyo belidoogle haddaba warkaas iyo warar kale oo ay ka mid yihiin soomaali lagu laayay toddobaadkan dalka koonfur afrika waxaa xubinta dhacdooyinka inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba barnaamijka raadraaca igala qayb qaata waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka waxaan ku bilaabaynaa howlgalladii ugu waaweynaa ee toddobaadkan aan diiwaan gelinay toddobaadkan waxay ciidamada mujaahidiintu howlgal madaafiica ku beegsadeen saldhigga ciidamada xabashida etoobiya ay kaga sugan yihiin ayraboodka degmada baydhaba ee wilaayada bay howlgalkan waxaa allaha fadligiisa lagu dilay lix askari oo etoobiyaan ah halka lagu dhaawacay laba kale oo isla etoobiyaan ah howlgallada kale ee ciidamada mujaahidiintu toddobaadkan fuliyeen waxaa ka mid ah weerar madaafiic ah oo lagu garaacay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ay saliibiyiintu ku leeyihiin soomaaliya kuna yaal magaalada muqdisho madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha xerada waxaana jirtaa khasaare ka dhashay duqayntaasi sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu weerar madaafiica ku qaadeen saldhigga ciidamada saliibiyiinta maraykanka ee belidoogle ee wilaayada shabeellada hoose waxayna madaafiicdu ku dhaceen gudaha saldhigga waxaana jirta khasaare cadowga allah lagu gaarsiiyey duqayntaasi howlgalladii toddobaadkan dhacay waxaa ugu dambeeyey weerar madaafiica oo aroornimadii hore ee saaka ay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen xerada maleeshaadka murtadiinta ay ku leeyihiin degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ilaa soddon madaafiic ah ayaa ku dhacay gudaha xerada intaasi kadib waxaa xeradaasi ka soo baxay maleeshaad murtadiinna waxaana bannaanka xerada ku qabsaday dagaal culus taasi oo keentay inay dib ugu laabtaan xeradii lagu duqeeyey ee degmada ceelwaaq haddii aan halkaasi uga gudubno howlgalladii toddobaadkan dhacay waxaan markan eegi doonaa dhacdooyinka kale ee soomaalida toddobaadkan ugu yaraan afar qof oo soomaali ah ayaa lagu dilay waddanka koonfur afrika dhacdadii ugu horreysay waxaa maalinimadii sabtida laga soo tabiyey dhowr deegaan oo ka tirsan waddanka koonfur afrika mid ka mid ah dhacdooyinkaasi waxay kooxo koonfur afrikaan ah ku beegsadeen ganacsade soomaaliyeed oo ay ku beegsadeen dukaan uu ku lahaa tuulada iskuraranka ah ee lagu magacaabo sinyoka waxayna halkaasi si bareer ah ugu dileen ganacsade lagu magacaabi jiray xuseen shiikhey cabdiweli kooxo burcad koonfur afrikaan ah ayaa sidoo kale dukaankiisa ganacsi ku beegsaday ganacsado kale oo magaciisa lagu soo gaabiyey cumar kaasi oo ay dhaawac ugu geysteen dukaankiisa oo ku yaal meel u dhow magaalada boorta elizabeth dhacdada saddexaad waxaay kooxo koonfur afrikaan ah u geysteen waday baabuur oo ka soo jeeda soomaaliya kaasi oo ay dhaawac daran u geysteen waxaana dhacdadaasi laga soo tabiyey meel aanan ka fogeyn magaalada boorta elizabeth ee isla waddankaasi koonfur afrika ninkan oo dhaawac daran ay u geysteen burcadda koonfur afrikaanka ah ayaa dhaawaciisa laga helay duleedka magaaladaasi waxaana la dhigay cisbitaal ku yaal isla magaaladaasi walow warar dambe oo soo baxayey ay xaqiijinayeen in uu dhaawacaasi u dhintay dhallinyarada soomaaliyeed ee toddobaadkan lagu dilay waddanka koonfur afrika waxaa ka mid ahaa wiil magaciisa lagu soo koobay caananuug kaasi oo ay beegsadeen kooxo burcad ah ayna ku dileen magaalada bretoria oo ka mid ah caasimadaha waddankaasi wiilkan dhallinyarada ah ayay kooxaha burcaddu ku beegsadeen xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee bretooriyada galbeed qof kale oo dhallinyaro ah ayay kooxaha burcaddu ku dileen magaalada cape town ee waddankaasi koonfur afrika wiilkan dhallinyarada ah ayaa isagana magaciisa lagu sheegay cabdiraxmaan nuur wuxuuna ka mid ahaa ganacsatada soomaaliyeed ee waddankaasi ka howlgelayay dadka soomaalida ah ee waddankaasi ku dhaqan ayaana ka warbixiyey dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dilalka ah ee toddobaadkan ka dhacay waddankaasi koonfur afrika waxaan aad iyo aad uga xunhay tacsina ka diraya xanuun badan walaalkeen cananuug oo xalay si xaqdaraa loogu dilay magaalada britoria ee south africa gaar ahaan la taqisareed aad iyo aad baan uga xunnahay wiigan hawl xanuun badan ay ku timid oo maarata dad dilal fara badan oo isdaba yaalyaalla ay maarata ay isugu xixiyeen gaar ahaan magaalada aan degannahay ee britoria oo xalay lagu dilay walaalkeen cananug oo gacanka xaqdaran dishay runtii waa geeri xanuun badan oo kala duwan toddobaadkan sida gobollada guud ahaan britoria cape town b e johannesburg geeri aad u xanuun badan oo isxigtay baa dadka soomaaliyeed ku habsatay ilaahayna subxana watacaala maarata masiibooyinka dhacaya dadka soomaliyeed hoga gargaaro runtii mataqaana maarata waa geeriyo xanuun badan ragga maarata oo dadka burcadda hubaysanaya ay laynayaan gaar ahaanna walaalkeen xalay ku dhintay xaafadda britoria west ee soomaalida oo runtii gacan ka xadrin dishay welina ilaa hadda aan la xaqiijin booliskuna kiiska gacanta ku hayo runtiina xaafadan iyo aan degannahay ee soomaalida amnigeeda mataqaana maarata waxaa aad caqabad uga jirtaa noloshii aan ku nooleen markii horena wax badan baa iska bedelay oo habkii nololeedkii waddankan amnigiisu aad buu hallaabay wiil walaalkeen ah oo caananuug la dhahaa lagu dilay meeshaan gacan ka xaqtaranaana dishay mana naqaana wax dilay ilaa hadda wax ma la caddayn karo wax dilay xalay lagu dilay magaalada britoria sida horey u maqlayseen kibton waxaa lagu dilay wiil yar oo shan iyo toban jira isagana xalay isbuucii hore laba dhallinyaro aad u yaryar oo iyadana lagu dilay magaalada la yidhaahdo b e dilku waa iska sidaas
sidaa ula socotaan beryahan dilka wuu badanayaa magaalada cape town xalay sidoo kale wiil soomaaliya in lagu dilay waa maqashan b e laba wiil oo soomaali ah sidoo kale in lagu dilay daraad haddii aan halkaasi uga gudubno dhacdooyinka soomaalida mu'asasada azallaaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam ayaa toddobaadkan faafisay muuqaal kooban oo ay ku soo bandhigayso horumarada milatari ee ay ciidamada mujaahidiintu ka sameynayaan furimaha dagaalka muuqaal kooban ayay mu'asasadu faafisay waxayna ku soo bandhigtay weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen gacan ku haynta saldhigga niyoro oo ah magaalo dhacda wilaayada kays ee dalka maali maalmahan ka hor ay ahayd markii mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen bar kantarool oo ku taala magaalada kongoosi ee dhacda waddanka burkina faso xubintii dhacdooyinka toddobaadkana halkaas ayaanu uga bixinaa
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud oo gudanaysa mas-uuliyadda ka saaran bulshada ay maamusho ayaa dibudhis ballaaran ku samaysay markaska daarulculuum ee ka furan degmada galhareeri ee wilaayadaasi wilaayadah ayaa ku dhawaaqday ka hor inta aysan dhismaha bilaabin guddi ka shaqayn doona dibudhiska markaska waxaana guddigan hawshii loo idmaday uu u qabtay sidii loo ee uu allah la garab galay munaasabadii furitaanka ee markaska daarulculuum ee degmada galhareeri xarigga looga jarayey waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee galguduud oo uu horkacayo waaliga wilaayadaasi sheekh cabdulaahi abukhaalid ugu horeyn guddiga dibudhiska markaska ayaa kasoo qaybgalayaashii munaasabadda uga warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dhismaha markaska iyo dhaqaalihii ku baxay waa kan guddoomiyaha guddigaas nabadoon cabdinuur sheekh ibraahin
bismillaah alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu aley wasalam waxaan leenaha waxaa nooga yaraha aqliyadumbaley anugu hanuusho intaas ka gadaal waxaan u mahad celihaynaa ilaahay macbuudka ahay oo khaaliq ahay oo na uumay oo isku keenno keena meeshaan majliskan quruxda badan iyadoo aan uga hadlayno danaheenna adduunyo iyo kuwanna aqro intaba horumarinta diinta islaamka na aan uga hadlayno allah as ayaa mahad meel ay ka bilaabato aan lahayn iyo meel ay ku dhimaataan mahad celinaynaa intaas ka gadaal waxaan mahadda labaad siinaynaa walaayadii islaamka heer gool iyo heer degmo oo noo soo diyaariyey majliskan iyo makaankan quruxda badan oo wakhtiga iyo waxdheefka ku bixiyey ayagana waxaan leenahay dembigoodi iyo dembiga alugtooda allah dhaafo wax kasta oo khayr ay qabteen ilaaha ka aqbalaan leenahay mahadda saddexaad waxaan u celinaynaa dadka ahlu khayrka oo rag iyo dumar leh oo meel fog iyo meel dhow intaba uga yimiday soo xaadirka majliskan ayagana waxaan leenahay khayr badan allah siiyo dembigoodi dembiarka allah dhaafo intaas ka gadaal waxaan rabaa laba noqdo inaan ka hadlo qayb waxaa weeyaan madrasadan qaabka ay u dhisan tahay iyo waxay ahaa jirtay iyo hadda ma ay joogto qaybna waxaa waaye dhaqaalihii ku baxay iyo sidii loo helay iyo hadda wixii nagu taagan iyo wixii noo soo dhammaaday intaasaan ka dhigi doonaa insha allah anigoo gaagaabinaa warkayga marka koowaad waxaan leeyahay madrasadan waxaa dhisay aas-aaskeedii lahay wadaad shihiiday oo la dhihi jiray sheekh mahdi sheekh ibraahim dhiblaawe ilaahay shuhadadiisa ha aqbalaan leenahay jiingaday ahayd haweenka muslimaadka ah oo degmada galaliiliya wax ka dhiga jiray wax ku bara jiray haweenkii waa bateen ilaahay aa barakeeyey waxbarashadoodiina way labalaabeen arday qoran oo juhdi bixisa oo qur-aankii ku bilowda oo ku dhammayday noqdeen intaas ka gadaal markii la arkay dadaalka ay bixinayaan waxaa lagu daray ardayda dugsiyada qur-aanka dhigata oo sanadkii loo qabto tartanka qur-aanka musaabaqooyinka maadaama ayagii sida ardayda u dadaalayaana lagu daray markii la maagay madrasooyin badan ay wax ka dhigtaan maana laysugu keeno qof walibana wixii ay qabatay oo ay baratay ha soo bandhigto la yidhi mihii waa yaraatay waa kululaatay waa lagu jiri waayey aad iyo aadaa loogu dhibtooday intii yareedoo leysla joogaa lagu jiri waayey mas-uuliyiintii heer maamul iyo heer oday laheedba waxay isu sheegeen ummaddan meeshaan ay ku dhibaataysan tahay una baahan tahay ayagaa xilka saaran inay wax ka beddelaan hooyooyinkuna runtii annaga agteenna aad iyo aaday qaali uga yihiin maxaa yeele ama waa hooyo ama waa walaal ama waa marwo meel ayba kaaga maqan tahay haddaysan jirin oo dadka kii loogu jeclaay oo in la ilaaliyo sii mudnay ay yihiin waxaan go-aan qaadannay inaan dhibaatada kala qayb qaadanno dacwadaas waa la gudbiyey waaliga gobolka khayr allah siyo sheekh cabdulaahi abu khaalid waa yimiday meeshuu waa fiiriyey amar uu baxshay in la dhiso meeshan oo la dunsho oo dhagax laga dhiso alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin guddiyo u qabtay dhowr xubnood ah oo uu leeyahay madarasadan bilow mindhammaad adinkaa leedinka rabaa inaad wax ka qabataan u istaaga ilaahayna ha idinla garab galo intaas ku masanana lacag uu bixiyey aan weliba yarayn oo hormuud laga dhigtay foolka lagu qabsaday guddigii waa shaqeeyey wuxuu ka bilaabay naqshadii dhulkii uu dhisi lahay iyo qiimayntii hantida uu u baahan yahay iyo waxaas waxaad u jeediin hadda meeshan aan ku jirno waa guri shan iyo toban mitir oo sagaal mitir u degto ah waxaa loogu tala galay haweenka qur-aanka inay ku aqarsadaan musaabaqooyinkan loogu qabto subcooda wixii wax yaqaan ay isugu yimaadiin oo inan kulaanin marnana waxaa kaloo gadaal ku yaal saddex qol oo shan mitir iyo labaatan ilaa toddoba mitir qol kasti ka mid cabirkiisu yahay mid waxaa loogu talagalay dadka alifleydaa midna dadka falbarkaa loogu talagalay iyo qur-aanka hoose oo aas-aasigaa midna waa xafiiskii maamulka haweenka iyo mucallimiinta ay fadhiisanayeen wuxuu leeyahay berso la jeeda oo loogu talagalay qofkii kuleel dareemtaa inay soo fadhiisato wuxuu leeyahay laba musqulood oo dhammaystiran oo say tahay loo dhammaystiray oo loogu talagalay haweenka iyo ragga wixii mahaas jooga haddii xaajo u baahdaan inaysan meel kala aadin wuxuu leeyahay baraag macquul ah oo xareedo hadda ka buuxdo oo masharaaf leh oo loogu talagalay qofkii biyaha magaaladu ay ku cuslaadaan si kastaba ha noqotee ay biyahaas qabowga oo xareedda ay cabaan waxay leedahay meel loogu talagalay in hadda kadib loogu dhiso oo lagu weyneeyo madrasada laba qol iyo bersadood iyo maaragtay howlo kale oo ay u baahan tahay taxwiidka go-aanno ka mid ah dhismaha hadda aan qabannay intaasuu ka kooban yahay markii loo soo dhaco qaybta labaad oo dhaqaalaha runtii dhaqaalo tiro badanaa gale meeshaan afartan iyo laba kun iyo laba boqol iyo qurushaad ay noqotay lacagta ku baxda meeshaan afartan iyo laba kun iyo laba boqol lix kun boqol toban iyo afar doolar walaayada iyo rag odayaal ahoo xamar iyo meelahaas jira waxay nagu soo taakuleeyeen ay noqotay soddon iyo lix kun iyo boqol iyo jajab doolaroo soo hartay hadda waxaa nagu taagan shan kun oo toddoba doolar dhiman intii ka soo harto oo soddon iyo kow kun iyo jajab ah waxaa bixiyey magaalada dagaalhareeri iyo daafaheeda alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin qaybta ugu weyn oo aada iyo aada ugu culus waxaa ka qaatay haweenka mu'minaadka ahoo ansaar iyo muhaajiriin isugu daran oo degmada galariiri jooga waxaan leenahay miisaanka qiyaamo allah u saaro sadaqo jaariyaha oo aan goyn allah uga dhigo
dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa ugaaska beesha murusade ugaas cabdulaahi daahir axmed
waxaan u mahad celinayaa dhammaan inta kasoo qayb gashay xafladdan qaaliga ah ee markaskan daarulculuum ee wax lagu barto gaar ahaan gabdhaha sida loo habeeyey iyo xafladdiisii ikhtitaamka ahayd runtii waxaan aad ugu faraxsannahay in maantay kulankan qaaligaa la iskugu yimaado waxaan kaloon u mahad celinayaa maamulka wafuudda ka socota wilaayada gobolka galgaduud marka dacwada waaliga dhammaantood walaayada degmada ay joogto waan u mahad celinaynaa runtii qayb weyn aynay ka qaateenna waan ogsoonnahay runtii waxaan ogahay waktigii markaskaan la dhisayey gaalada maraykanka iyaguna dagaalay nagu wadeen magaaladan ayay wax ku ridayeen ayadoo halkaan shaqaaluhu ku jiro oo lix saac oo habeennimo ay ku jiraan gaalada maraykankun ayaguna magaaladay duqaynayeen cidna ugama jaxanjixin subaxina shaqaaluhu waa joogay waxaad ogaataan sabirka iyo dulqaadka ilaahay nasriyaa lagu helaa nasriyaa ilaahay nagu siiyey sidiini waxaan kula dardaarmaa inaa halkii aad ka wadeen kasii kordhisaan wixii idii dhiman aad dhammaystirtaan waxaan kaloo la soconnaa bilaawgii madarasadan markii dhaqaalaheeda la bilaabayay meel cidlaa wax lagama bilaabee inaad wax qadimteen oo dhahdeen annagu intaanaan haynaa runtii waxaa la dhihi karaa madarasadan daarulculuum bilaawgeedii wixii aad gacanta ku hayseen aad dadku ku dhiiradeen oo lagu dhiiraday in la dhiso ee haddaad meel cidlaa taagnaa laheedeen waxaa la dhihi lahay bal adinku horta wax aruuri oo wax isku raagsha soo maaha marka in allaale intii wax ku bixisay oo alle subxaana wa tacaala inay sahmi ka qaadatay ilaahay uu u qadaray maalinta qiyaamo ilaahay ugu shafeeco ilaahay uu ajri xasanaadna allah ka siiyo miisaankeedana allah ha u saaro adinkana diinta allah idii sahlo ilaahay ha idii fududeeyo waxbarashada owlaaddana allah idii xifdiyo dhammaan magaalooyinka ay gaaladu etoobiyaanka iyo ugandhayska iyo burudiga iyo maraykanku ay joogaan meelaha xarumada ugu waaweyn xalanaa ka mid ahe ilaahay gacanta mujaahidiinta ha soo geliyo goob caasimadda ilaahay ha noo furo dalalka muslimiinta cadowga allah ka baabi'iyo ilaahay ha sahlo ilaahay ha noo fududeeyo oo inteenna joog inteennan annagoo joogna qaybo ka mida lagu wada noolaama doonee ha arkaano ayadoo gaaladii la dabagediyey muslimiintiina ay kor noqdeen diintuna ay kor noqotay saliibigina ou hoos noqdoo la waayey ilaahay noo dadejiyo ducadaasaan ku khatima anugu insha allahu tacaala ilaahayna qaryada maaragta madar khayr qaba allah hana siiyo dhammaanteenna deegaanka allaahay roob hana siiyo xilligiisiyaa lagu jira ha ilaahay noo soo dadejiyo ugu dambayn waxaa xafladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid alxamdu lilaah alladii binicmatihi tatimu asaalixaat wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah amaa bacdu awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaa u mahad celinaynaa allihii nicmooyinka fara badan nooga nicmeeyey ayagu intaha islaamnimada iyo iimanka iyo waafajinta ku dhaqanka shareecada islaamka bacdallaahi xuduurka dhammaantooda waa u mahad celinaynaa oo xafladdan ka soo qayb galay runtii waa maanta maalin farxad ah oo juhdigii iyo shaqadii badnayd dadka muslimiinta degmada galhareeri gaar ahaan guddigii dhismaha machadkan ama markaskan dhismaha markaskan hurmuudka ka ahaa iyo intii garab istaagtay dhammaantood maanta shaqo ay soo qabteen ay hindhahooda ka arkayaan ilaahay dartiisna loo qabanayay runtii ilaahay baa subxaanahu wa tacaalaa waafajiyey ilaahay baa u fududeeyey waana nicmo ilaahay nicmooyinkiisa ka mid ah aada iyo aad ba marka anagana ugu faraxsannahay in maalinta noo kale aan soo gaarno dee ayadoo la ogaa markaska markaskan isagoo runtii jingad yahay kadib la dumiyey oo bannaan noqday oo aasaas hoos lagu soo bilaabay dhismihiisna hadda maanta aan ujeedno laga sheekeeyey saad og tihiin markasu daarilculuum waa markas u gaara gabdhaha marka koowaad marka labaadna ragga waaweyn iyo dhallinyaradabana wax ku bartaan ay ku faa'iidaystaan dhismahan runtii guud ahaan bulshada muslimiinta ah maclu walaayada waa isla shaarigeen waa la iskaalmaystay nin walba intii juhdigiisii dadaalkiisa ahaa waa bixiyey laakiin si gaar ah hooshaasi waxaa ugu badnaa oo dhaqaalaha baxay wakhtiga baxay ugu badnaa reer galhareeri guddi hadday yihiin haddii bulshada qiibaheeda kala duwan ay yihiinba marka hore markan waxaan leenahay jazaakum allahu khayra jazaa intaas kadib waxaan rabaa nuqaad maaragtay kooban inaan ku darsado noqdada koowaad waxay tahay wakhtiga dhismaha markaskan ku soo aaday waxay ahayd wakhto xasaasi ah xamladii saliibiga ay usoo xilsaarteen murtadiinta walaayada jah walba markaas muhaddad ay ka tahay ayaa la iclaanshay markaskan in la dhiso waxyaalaha socdayna rag baa hortaagnaay bulshada qiibeeda kala kala duwan ayaa taagnaa odayaasha ayaa heegan ku jiray gabdhaha ayaa saas ahaa bulshada qiibaheeda kala duwan xamladaha soo socdo iyo waxyaalaha jiroodna waxa waaye dhigta lagu hayay laakiin sada akhyaarta qaar ay tilmaameen waxa la yidhaahdo cabsi ama taradud ma gelin in machadkan la dhiso oo marka markaskan la dhiso hooshaasna marka waxaa la dhihi karaa ilaahay qofkii ka kalsoonaado ilaahay tala saarto in ilaahay ku filan yahay subxaanahu wa tacaala waman yatawakal cala allahi fa huwa xasbuhu waxaa kale meesha laga dareemayaa dadka muslimiinta ah dadka mu'miniinta ah sidoodaba ilaahay ba ka cabsadaan ilaahay kheyrkiisii tabaryaradooda iyo maaragtay dacfigooda iyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuba ku tilmaamay inna kayda shaydaani kaana daciifan nimankaasi si ay sheegaayeen markaas meel walbaan ay u qaylinaayeen waxay u malaynaayeen inay soo gaarayaan meel walba markaas sharaaci islaamka lagu maamulo oo walaayadan intaasin annagoo hindhahan ka arkayno noo muuqdo ayay baaba-een oo burbureen shaqadii markaas markaskan iyo shaqooyin kale oo maaragtay hoolaha islaamkana waa socdeen taas horta arrin cajiiba bay ahayd aan soo marnay ee kalsoonada bulshada muslimiinta ah iyo mujaahidiintooda ay qabeen in maaragtay arrimahaasi dheg jalag loo siinin noqdada labaad waxay tahay farqiga weyn u dhaxeeyo dicaayaadka iyo beenta gaalada ama cadaa-ul islaam ay sheegaan in mujaahidiinta ama nidaamyada islaamigaa ay xaqiraan gabdhaha gabdhaha in maaragtay ayaga leeyihiin gabdhaha waa u qabanaynaa laakiin arrintaasi waxaa beeninaya wax badan oo ay ka mid tahay tan markaskan hadda waxaa la dhihi karaa waa markaska ugu qurux badan ugu dhisma fiican walaayada galgaduud marka laisku daro degmooyinkeeda dhan markas hadda noocana kuma yaallo maraakiis waa dhisan yihiin maaragtay dhagaxa ah hoololle oo habaysan waa dhisan yihiin laakiin markaska la dhihi karo waa kaalin koowaad waay taas marka diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala gabdhaha waa ay karaamaysay diintaasi sharafteeda ayay meeshii wax ku baranayaan oo kalaamka ilaahay ay ku dhegaysanayaan ay iskugu imaanayaan muxaadaraadka iyo maaragtay shaqooyinkooda gaarka ee islaamka ay u qabanayaan meeshaan iyo meelo ku fiican ayay noqotay taas marka waxa waaye sida wanaagga ah oo maamulada islaamiga ah iyo walaayada islaamiga ah iyo nidaamka islaamiga u taagan yahay uu rabo in ummadda gaarsiiyo qolo walbana markaa waxay markaas ay mudan tahay iyo diinta islaamka subxaanahu wa tacaala in loo adeego qadaayaadkaasay ku tarjumaysaa waxaan rabaa markaa inaan ka soo gebagabeeyo maadaama maalin xaflada ay tahay oo muhiimaddana ay tahay markaskan oo horey u socday shaqadiisii waxbarashadiisii laakiin hadda dhismo cusub oo aad iyo aad u qiimo badan loo dhisay in maanta min jadiid dhismahaasi xaflad in loo sameeyo oo muslimiintii dagaalada bixiyey juhdiga bixiyey ay arkaan gabdhihii dhiganayay meeshaan dhaqaaladana ku bixinayay inay arkaan laiskugu yimaado oo runtii farxaddaasi iyo shaqadaasi laiskugu yimaado ayaa maaragtay muhiimadda ahayd wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka munaasabad ballaaran oo jifada makoonde ee ka tirsan beelweynta jareerweyne ay nabadoon ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka ku dooranaysay ayaa dhowaan ka dhacday deegaanka shangolo mafuula ee duleedka degmada kamsuuma ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose xafladda caleemasaarka nabadoonka cusub ayaa looga kala yimid meelo aad u kala duwan waxaana goobta laga jeediyey khudbado fara badan kuwaas oo lagula dardaarmayey nabadoonka cusub iyo beesha dooratay ee makoonde dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa suldaan cabdiraxmaan cali cabdi suldaanka guud ee beelaha jareerweyne ahna afhayeenka golaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية والسلام الحمد لله ثم الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى إيا مهد إسكالي أولا مهد أسو بالله إيا دمات لهين الله سبحانه وتعالى نعموين فربضان إيا نسي أو أنكوينتو نعمة الإسلام والإيمان نعمة الأمن والاستقرار نعمة الجهاد والرباط الحمد لله قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها نعموينك إلهي نسي هدي معنا ترترينو ma koob karna macna qaala allahu tacaala wamaa bikum min nicmatin fa min allah ay kala mahadnagee xarakatu shabaab almujaahidiin oo amiirkayna abuu cubayda xafidahu llaahu waracaa asaga iyo makaatibtis iyo aan mahadnage ee ay kala meel aanka mahadnagee wilaayatu juba sufla alislaamiya waalije sheekh axmed abuu yuunis aan mahadnage ay kala mahadnagee maxaafadada degmada kamsuuma iina mahadnage ay kala mahadnagee marti sharafta oo goobtankas xaadirti oo macnaha safar dheer sagali oo xafladan qiimaha badan beelaha jareerweyne beelka mid e oo nabadoonka doorodoyte oo macnaha niinkalisa qaybgalen marti sharafka aad iyo macna aan mahadsantan hambalyo iyo siinley sudhowaada maasha allah jazaakum allahu khayra aljazaa iyo siinley ay kal macnaa meel aan ka hadnage bahda ilaamka bahda cilaamka eedaanka mahadnage ay kal meel aanka mahadnage beesha reer makoonde aad iyo anka mahadnage juhdi badan iyo dadaal badan iyo muujiyan iyo karti iyo macnaha isku kalsooni iyo isku dubrid iyo muujiyan beesha reer makoonde odayaalsho waxgaradyo culimadiyo gebdhooyo dhammaan beesha reer makoonta jihdigii iyo run ahaantii bihiyeen eedaan ka mahadnage insha allahu tacaala ee macnaa barnaamijkan xarakatu shabaabulmujaahidiin iyo sakabahi qabiil kasto ama jifa kasto ama beel kasto annaga maynan dhehee beelaha jareerweyne si guud ahaanin dhehe beelaha jareerweyne haddii la dhaho dad badan way beelaha ay ka mid amarka beesha reer makoonta iyo ka mid ata beesha majiindo ka mid ata beesha miyaawo ka mid ata beesha manyaasa ka mid ata beesha macna makuwa ka mid ata beesha milima ka mid ata intaas maaha intaas keli lama ka kooban yahay shiidle ka mid ah makane duwana darbana dibil eh, digil macnaha sadaamu eh, gaalware macnaha intaas iyo gawaaween macnaa malsokogbar ilaa iyo dhowr iyo labaatan iyo dhowr iyo soddon wey marka beel kasta beelaha jareerweyne beel ka mid ah iyo maanta nabadoon dooradoyd nabadoonka macna la dooridi wali lanka baahin nabadoonka ma ilanka baahan yahay beesha in isku hogaamiyo kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka in laisku hogaamiyo beel macnaha shaldaasanta iska sheeno aruuriyo beel macna abtirjo ina usbaro beelaha jareerweyne abtirjo diyaar way lahaaye nabadoonka re- beesha reer makondo annaga maynan dhehee beelaha jareerweyne beelaha jareerweyne beelka mad'adda iyo maanta nabadoon macnaha caleema saarati beelaha kalena lanka baahan iyo lanka fadhi si deg deg ah nabadoon abdicasiis ama beesha reer makoonde iyo niinbilaaben khayr allah siiyo jazaakum allahu alkhayra jazaa yelan awaamiirtii unu bihiini awaamirtii oo suldaan cabdiraxmaan bihi beesha reer makoonta beeshii kow awaamirtii fuliidii assamci wadaaca qaadati iyo nagati ilaahu beesha reer makoonta ilaahu barakeey ilaahu owlaadiyo baaraka dhig ilaahu juhdiga iyo bihiyan ilaahu macna ka abaalmari marka insha allahu kariim intaas ayaa kasagaabiye may kala eh, fursadda aan ka faa'iidaysadee nimin yahow eh, xaya cala aljihaad haya cala aljihaad si guud ma ilaha beelaha muslimiinta xaya cala aljihaad si goona ahaanna ama macna gaar ahaanna beelaha jareerweyne xaya cala aljihaad fadhiga halka koho hal jihaado ilaahay subxaanahu wa tacaala amarji halgaadado ilaahay maylaya infiruu khifaafan wathiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illah daalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun jihaadka halan koho fadhiga halka koho dhallinyarada odayaalka dhammaan macnaha fadhiga halka koho okay beelaha jareerweyne maasha allah dhallinyarta ee sifayli indadaaloyan anina amar may ka bihiyey ee aada i aawka haddii qur'aankaba dhammayto waalidiinta maana nin kalan adeego ama lama qof etan ninkii kale jihaadka ku ogsan yahay beesha amrinta oo dhallinyarta kulli amrinta beeshana amrinta aa walaayada walaayadana may ka codsadee cunug oo beelaha jareerweyne oo lugooyoy oo saakow injeeda macna mucaskar injeeda haddii jidkii laka arago halan dhaafne baabuurka halun hoojiyo hal saaro aa meelius hadaf jeed dantis macna haljeeyo beesha amrinta xaya cala aljihaad yeelay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey nabadoonka cusub ee ay caleemo saaratay jifada makoonde ee ka tirsan beelweynta jareerweyne الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آه، إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام آه، إخوة أنا حرت السيدة إذا وانين ير حلك ما أنت لين دورينا واحد وين مركا ميلة خوف والبو ولا لها كمية إيه ما يكبهين قرب يقاشان مركا waxay la indooridina maxaa waaye gargaar iyo wax kale ma aha ee may indoorideyna qabiilka maantana indoorideyna may indoorideyna kitaabka ilaahay ina ku xukumo kitaabka ilaahay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ina ku ku xukumo taasna indoorideyna annagoo ah su- ee nabadoon cabdicasiis macalin haajow oo naba- ee suldaankayna weyn waxaa waaye suldaan cabdiraxmaan cali cabdi suldaanka hooskuweene waxaa waaye manihi dad dhinac bay micno may ena nabadoon nabadoonna sidiisa waa suldaanka hooseede suldaanka waxay dhaho makabiisano mayna diyaaran eya suldaanka ina oo garab nisiyo garab ina ikisiyo walaalaha dhammaan ina garab isiyoona taasaan ka baahinya marka may leeha dadkii ani hadda idoor- idoorideenay maysiin ka baahinya kitaabka ilaahay inaan qabade idinkana ila qabatoona jihaadkana inaan horumaro gidaashay samartoona diyaar ay teena anagana diyaar waaye ilaahayna may kutugana ilaa ilaahay garab noo siiyo intaasa kasagebigebeeye wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu والله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka caawa waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga barnaamijkan mid mid ka la mid ah ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا جدد جدد جدد